أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen jimco ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shanta bisha lixaad ee jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah duleedka muqdisho shan iyo toban askari murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo qaraxyo ah oo galabta mujaahidiintu ay ka fuliyeen fadhiisin maleeshiyaad kirdada ay ku lahaayeen deegaan dhacduleedka muqdisho iyo weerar culus oo caawa fiidkii mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga cadowga ee buula xaaji warbixin ayaad dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah xoogaga kacdoonwadayaasha waddanka suuriya oo la wareegay magaalada xamaa xabsigana ka sii daaya boqolaal maxaabiis ah sidoo kale faafareebka waxaad caawa ku dhegaysa doontaan cadadka sagaal iyo tobanaad ee majalladda sadal malaaxim oo lagu daabacay maqaal soo bandhigayo guulaha ay soo hooyeen muslimiinta bariga afrika iyo sida uu midho dhalay halgankooda warbixin ku aadan maqaalkaas ayaad faafareebka caawa ku dhegaysa doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysa doontaan shir looga hadlaya qorshaha kala guurka atmis oo soo dhammaaday dowladda xabashida itoobiya oo war cusub ka soo saartay ciidamadeeda ku sugan soomaaliya dhegahana ka furaysatay codsigii xasan guurguurte barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan tiro carruur ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqayn diyaaradaha cadowga saaka ay ka geysteen deegaan dhacaduleedka degmada afgooye waxaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan waraysi aan idinkaga hayno ehelka dhibaatada ay soo gaartay qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah kulan dowlo sharci ay barbar socotay una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo waxgaradka beelaha jaroorweyne loogana hadlayay dardaragelinta jihaadka oo ku soo gebagaboobay degmada jamaame kelimaadkii laga jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qodobadaas iyo wixii kaloo soo kordhay xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaashiina ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaadna toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa xoogaga kacdoonwadayaasha suuriya ayaa la wareegay magaalada xamaa ee dalka suuriya iyagoona xabsiga ka sii daayey boqolaal maxaabiis ah walaalkeen cabdifataax abuumuxsin ayaa caawa barnaamijka igala qaybgelaya Ee, cabdifataax maxay ka dhigan tahay la wareegitaanka xoogaga kacdoonwadayaasha suuriya ee magaalada xamaa
aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir ee dagaallo socday muddo siddeed maalin oo xidhiir ah kadib xoogagga mucaaradka ee dalka suuriya ayaa u suura gashay in caawa fiidkii ay si dhammaystiran ula wareegaan ee gacankuhaynta magaalada xamaah oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka suuriya ee la wareegitaanka magaaladan waxa uu yimid kadib dagaallo adag oo magaaladan ka bilowday ee aroortii saaka iyo sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay oo dagaallo adag ay ka socdeen ee baadiyaha gobolka xamaah halkaasoo si adah loogu jibiyey cadowga ee mucaaradku waxay la wareegeen saldhigyadii militari iyo xarumihii maamulka ee magaalada waxay sidoo kale sidaadba sheegtay xabsiyada ka sii daayeen ee maxaabiistii muslimiinta ee halkaasi lagu ihaanaysanayey ee muddadii sannadaha ahayd een dadka magaaladan oo u badan sunniyiin ayaana caawa dareemaya farxad iyo reynreyn kadib markii kooxaha kacdoon wadayaasha ay la wareegeen magaaladan oo horey xasuuqyo kala duwan ay uga geysteen ee bashaar al asad iyo aabbihiisa xaafid al asad Een, dhanka mucaaradka qabsashada magaalada xamaa waxay uga dhigan tahay ee, guul iyo inuu soo dhowaaday ee, burburka maamulka calawiga ah ee bashaar al asad sababtoo ah magaalada xamaa waxay ahayd magaalo dhufays ah oo maalmihii lasoo dhaafay nidaamka calawiga ah uu ku soo gurayey maleeshiyaadkiisa halkaasna uu sheegay inuu ka geli doono dagaal adag haddii dagaalkan lagu jebiyey waxay ka dhigan tahay sidoo kale in gobollada iyo magaalooyinka kale ee dalka suuriyana lagu jibin doono
barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka markan iyo shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo qarxi ah oo galabta mujaahidiintu ay ka fuliyeen fadhiisin cadowga uu ku lahaa duleedka muqdisho iyo weerar culus oo mujaahidiinta caawa fiidka ay ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee buulo xaaji qodobkaas iyo sidoo kale shir looga hadlayey qorshaha kala guurka atmis oo soo dhammaaday waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa ilaa laba qarax oo ciidamada mujaahidiintu ay galabta ka fuliyeen deegaanka xaawo cabdi ee duleedka magaalada muqdisho kuwaas oo lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo fariisin ku lahaa deegaankaasi waxaana qaraxyadaasi ku dhintay ilaa sagaal askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen lix kale sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay salaadii maqrib kadib weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo waxayna halkaasi ku dileen ilaa laba askari iyaga oo kasoo furtay qoryihii ay wateen waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa dowladda xabashida itoobiya oo war cusub ka soo saartay ciidamadeeda ku sugan soomaaliya dhagahana ka furaysatay codsigii xasan gurgurte wararka ka imaanaya deegaanada xuduud beenaadyada ay wadaagaan soomaaliya iyo itoobiya ayaa sheegaya in mar kale ay kumanaan ciidamo xabashiha kasoo gudbeen goobjoogayaal ku sugan degmada doolow ee gobolka gado ayaa sheegaya in ciidamo kumanaan ah ay ka soo tallaabeen dhanka soomaali galbeed muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamo aad u fara badan oo kasoo gudbaya degmada doolow ciidamada xabashida ayaa la socday gaadiid xamuul ah oo nooca loo yaqaan uuraalka oo ay caan ku yihiin ciidanka itoobiya dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya ayaa shaacisay in ciidamadeedu aysan isaga bixi doonin soomaaliya xitaa haddii laga reebo ka mid ahaanshiyaha howlgalka cusub ee afrikaanta nebiyad kitaajo asegid oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda xabashida ayaa magaalada adisabaaba ugu sheegay wariyeyaasha in itoobiya ay kusii lug lahaanayso waxa uu ugu yeeray sugidda ammaanka soomaaliya mar wax laga weydiiyey in ay u hoggaansamayaan amarkii xukuumadda xasan gurguurte ee ahaa in ciidanka itoobiya ay ka baxaan soomaaliya ayuu ku jawaabay ciidankeenna soomaaliya ku sugan waxay hoos tagaan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska sare iyaga ayaana jihaynaya dowladda xabashida ayaa doonaysa in ay taxaddi adag la gasho xasan gurguurte iyo xukuumaddiisa waxayna taageero siinaysaa maamulada dabarlifyada ah ee jubbaland iyo koonfur galbeed kuwaas oo xurguf kala dhexayso villa soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa shir looga hadlayey qorshaha kala guurka atmis oo soo dhammaaday magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa kusoo gabagaboobay shir looga hadlayey xaaladda kala guurka ah ee isbahaysiga kufaarta atmis kaasi oo ay kasoo qayb galeen taliyayaasha ciidamada dowladaha qeybta ka ah murtasaqada kufaarta afrikaanta shirkaasi oo socday muddo shan maalmood ah ayaa waxaa ka qayb galay taliyayaasha ciidamada dowladda ridada jabuuti dowladaha saliibiyiinta ee kenya ugandha iyo burundi iyo saraakiil ka socotay urur gaaleedka midooda afrika isbahaysiga kufaarta atmis iyo mas-uuliyiin ka socotay xafiiska urur gaaleedka qaramada midoobay ee muqdisho dhinacyada ayaa shirkaasi diiradda ku saaray qorshahooda kala guurka ee howlgalka shaadala dirirka ah ee atmis waxayna sidoo kale soo jeediyeen in taageero uu helo howlgalka cusub ee ay u bixiyeen a u s som warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi kuma xusnayn cidda qaadanaysa maalgelinta howlgalka cusub ee ashaadala dirirka ah waxayna keliya soo jeediyeen in horumarin lagu sameeyo goobaha la dejin doono ciidanka qeybta ka ah isbahaysiga kufaarta ah saraakiisha shirkan isugu timid waxay beesha gaalada caalamka u soo jeediyeen in ay taageerto qorshahooda cusub ee gumaysiga soomaaliya xilli gaalada caalamku wajahayso fuuqbax dhaqaale oo aad u daran labaatanka bishiina dhaaftay ayay ahayd markii ururka midooda yurub uu ku dhawaaqay in uusan sii wadi karin maalgelinta ciidamada afrikaanta ah ee soomaaliya ku sugan isagoona quus ka muujiyey howlgalka cusub ee la qorsheynayo joseph borrell oo ah madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ururka midooda yurub oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka dardaar wariyey mustaqbalka ciidamada afrikaanta ah ee ku sugan soomaaliya isagoo sheegay in aan aragti midaysan laga hayn sida uu noqonayo howlgalka cusub ee a u som iyo dowladaha ka qayb qaadanayo iyo sidoo kale dhaqaalaha ku baxaya intaba waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa mas-uul amerikaan ah oo lagu toogtay magaalada manhattan ee maraykanka subaxnimadii arbacada ee shalay waxaa afaafka hore ee hotel ku yaal mandiqada manhattan ee dhacda bartamaha magaalada new york lagu toogtay maamulihii shirkadda united health group oo ah shirkad weyn oo amerikaan ah kana shaqaysa arrimaha caafimaadka mas-uulka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray brain tumson waxaana toogtay nin hubaysan oo dhabarka dambe kaga yimid xilli uu marayey bannaanka hotelka muuqaal lagu baahiyey internetka ayaa lagu arkayaa habka uu u dhacay dilkiisa waxaana ku dhacaysaa dhowr xabadood wuxuuna ahaa nin konton jira bulshada magaalada new york ayaa sheegay in dilka ninkan uu dhacay saacaddu markii ay ku beegnayd lixdii iyo afartan iyo shan daqiiqo subaxnimo waxayna sheegeen in ninka dilka geystay oo aan la aqoonsan ilaa iyo hadda uu gaadiid kaga baxsaday goobta waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday iyo howlgallada mujaahidiinta warbixinada ay mareegtu daabacday waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan tobaneeye qof oo dhallinyaro burundeys ah oo bilihii lasoo dhaafay laga tarxiilay waddanka tanzaniya ciidamada nidaamka suuriya oo bixiyey qiraal ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalada ka dhacay magaalada xamaa iyo kooxaha kasoo horjeeda ee mucaaradka ah oo gudaha u galay magaalada lana wareegay xabsiga dhexe ee magaaladaasi halkaasoo ay ka xoreeyeen boqolaal qof taasi oo ay dadku si weyn ugu farxeen waxay sidoo kale wakaaladda wararka ee shahaada daabacday warbixin ku saabsan waraysi lala yeeshay mascad boolis oo ah la taliyaha sare ee trump ee arrimaha bariga dhexe kaasi oo uu la yeeshay wargeyska faransiiska laga leeyahay ee lagu magacaabo lipoint aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalhayntii ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan maanta waxay ahayd kooxaha mucaaradka suuriya oo si buuxda gacanta ugu dhigay magaalada xamaa ee dhacda bartamaha wadanka suuriya halkaas oo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay ka socdeen dagaalo lafajabis ah oo u dhexeeyey kooxaha mucaaradka iyo maleeshiyada nidaamka nusayriga ee suuriya muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dabaaldegyo ka socda magaalada iyo dadka magaalada xamaa oo soo dhaweynaya kooxaha mucaaradka ee magaaladooda gacanta ku dhigay sidoo kale muuqaalada la baahiyey waxaa ka mid ah saldhigii ciidanka cirka ee xamaa oo ay si buuxda gacanta ugu dhigeen kooxaha mucaaradka halkaas oo ay ugu tageen sida muuqaalada laga dheehan karo tiro diyaarado nooca miig labaatan iyo kow s iyo miig saddex iyo labaatan oo ay weeliyaan gaadiid dagaal iyo taangiyo qalabkaas oo ah mid uu farsameeyo ruushka xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inaga intaa barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka qaybihiisa horan waanu ku gudajnaa dhegeystayaal markan iyo cadadka sagaal iyo tobanaad ee majalladda sadal malaaxim oo lagu daabacay maqaal lagu soo bandhigayo guulaha ay soo hooyeen muslimiinta bariga afrika iyo sida uu u mari dhalay halgankooda haddaba ku soo dhowaada warbixin ku aadan maqaalkaasi waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani bushaaraadka ka soo bidhaamaya bariga afrika oo hiigsanaya guulo waaweyn oo ay ku farxaan muslimiinta caalamka soo duulayaasha kufaarta jinsiyadaha kala duwan leh oo wajahaya weji gabax iyo gafuurtaag markii suuqxumo ku dhacday qarashaadkii reer yurub ay lafahooda ku shidanayeen calooshood u shaqaystayaashan biil baa go'ay magdhow baa maqan iyo maandeydkii baa dhammaaday iyo yaa u qaaraamaya calooshood u shaqaystayaasha oo ay xaaladdu ka badin weyday iyo farumaha jihaadka geeska afrika oo ay soo buux dhaafinayaan muhaajiriin iyo ansaar ku kala horumaraya anaa aaggan buuxinaya iyo anaa aaggan ku filan halka wakhtiguna uu yahay midaan innagu leenahay xurmadda iyo ilaalinta dhiigga muslimiinta u gargaaridda ducafada iyo masaakiinta horumarinta iyo sare u qaadidda wacyiga iyo ufuqa diineed waa miday dowlad ka tahay xarakada shabaabulmujaahidiin arrintu maahan sheeko uu waryuhu idiin tabinayo eh balse waa miday qorayaan kana markhaati kacayaan muslimiinta caalamka halka sidoo kalena cadowga uu horay u qiray intaas iyo in kale oo aan soo sheegayba waxaa lagu soo daabacay maqaal lagu soo bandhigayo guulaha ay soo hoyeen muslimiinta bariga afrika iyo sida uu u miro dhalay halgankooda maqaalka ayaa ku bilaabanaya bishaarooyinka ka imaanaya bariga afrika waa ciwaanka maqaalka lagu daabacay cadadka sagaal iyo tobanaad ee majalladda sadal malaaxim oo ay baahiso mu'asasada almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratalcarab qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo cabdulaahi maxamed almuhaajir ayaa waxa uu maqaalkiisa ku soo bandhigayaa xogo iyo macluumaadyo muhiim ah oo la xiriira halganka ay muslimiinta bariga afrika ku hogaaminayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab guutooyinka mujaahidiintu waxay ajiibeen baaqa jihaadka waxayna sii wadaan beegsiga maleeshiyaadka dowladda iyo ciidamadeeda gaarka ah ee uu tababaray maraykanka waxaa intaa dheer in mujaahidiintu beegsanayaan isbahaysiga caalamiga ah ee ku soo duulay soomaaliya iyagoo gaarsiinaya dharbaaxo kulkulul sidaba ka dhacday weerarkii magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose kaasoo lagu dilay in ka badan laba boqol oo askari oo uu ku jiray sarkaal weyn halka lagu soo qafaashay tiro maxaabiis ah ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan lagu daabacay sadal malaaxim waxay warbaahintu tilmaamaysaa in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si halyeynimo leh ee uga hortageen xamlo dagaaleed lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah taasoo lagu doonayay in meesha looga saaro maamulka islaamiga ah oo lagu bedelo nidaam kufri oo dimuqraadi ah ciidamada towxiidku waxay dhigeen wacdara weyn iyagoo burburiyey saldhigyo ay lahaayeen ciidamada uu maraykanku soo tababaray qorshayaashii dhagaraysnaa ee cadowgana waxay isu bedeleen qoomamo dhammaan arrimahaasina waxaa si xirfadaysan u diiwaangeliyey oo u soo bandhigay bulshada mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ah garabka warfaafineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu leeyahay cabdalla almuhaajir oo ah qoraaga maqaalkan sida maqaalku tilmaamayo arrimaha ka muuqanayo mandiqadan laga hirgeliyey ku dhaqanka shareecada islaamka ee soomaaliya ka mid a waxay fadliga allah kadib ku timid dadaalka iyo qorshaynta mujaahidiinta kuwaasoo ku guulaystay in ay noqdaan dhufays adag oo ay ku hor burburaan shirqoollada laga soo maleegayo qusuurta iyo mugdiyada waxyaabaha ku tusinayo inay xoogaysatay suuqa jihaadka bariga afrika waxaa ka mid a in mujaahidiintu ay ku guulaysteen in jabhad firfircoon oo shaqaysa ka hirgeliyeen gudaha kenya taasoo muslimiinta deggan mandiqadda garab istaageen midhaha boorinta mu'miniinta ayaa lagu yidhi maqaalka lagu daabacay majalladda sadal malaaxim ee ay soo saareen mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratalcarab mid ka mid a jawaanibta uu soo muujinayo maqaalkan cusub waa mucaskaraadka iyo xeryaha tababarada ee ka furan soomaaliya kuwaasoo sannadihii u dambeeyey ay soo buuxdhaafiyeen dhallinyaro badan oo ansaar iyo muhaajiriin leh kuwaasoo shahaadadoon ah doonayana difaaca qadiyadda muslimiinta mid ka mida mucaskaraadkaas waa mucaskarka saxaabiga jaliilka ah ee ribciyi bni caamir radia allaahu canhu kaasoo ay dhowaan ka soo aflaxeen boqolaal dagaalyahano ah oo u diyaar ah in ay nafta u huraan sarayeelidda raayada towxiidka ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan cabdalla maxamed almuhaajir dhanka howlgallada istishhaadiyiinta wuxuu maqaalka tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu cadowgeeda u markhaati kacay in ay aad oga taxadarto in weerarada ay fuliso ay wax ku gaaraan dadka muslimiinta ah inta badanna kelimaadka hoggaankeeda waxa ay dadka muslimiinta ah ku booriyaan in ay ka fogaadaan saldhigyada iyo xarumaha hadafka ah ee ay leeyihiin ciidamada shisheeyaha ee dalka ku soo duulay iyo dhinacyada soomaalida ee la shaqeeya dhulka soomaaliya waa dhul ribaad jihaad iyo shahaado jiilasha mujaahidiinta ah ayaa ilaalinaya nafhurka ay sameeyeen raggii iyaga ka horreeyey la yaabna ma ahan in ay fagaarayaasha cilmiga iyo iclaamka loogu magacdaro magacyada shuhadada qoysaska shuhadaduna ay mujaahidiintu daryeel gaar ah u muujiyaan ayaa lagu yidhi maqaalka lagu daabacay majalladda sadal malaaxim الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka faafareebka wararka ayaan weli ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna waxaa la diiwaan geliyey duqaymo kala duwan ilaa shan iyo toban ruux ayaa waxay ku shahiideen duqayn beegsatay xaafad ku taalla beytulaahiya sidoo kale ilaa toddoba duqayn ayaa lasoo werinayaa in ay beegsadeen hareeraha cisbitaalka kamaal cudwaan sidoo kale saddex ruux oo falastiiniyiin ah ayaa bashiiro waxay ku shahiideen duqayn diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ay la beegsadeen xaafadda shujaaciya ee dhacda bariga magaalada khaza waaxda caafimaadka qidaaca waxay sheegtay in afar labaatanki saac ee lasoo dhaafay ay dhaceen ilaa shan xasuuqyo ah tirada shuhadaduna waxay maraysaa afartan iyo siddeed ruux halka dhaawacyadu ay yihiin laba boqol iyo kow kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo afar kun shan boqol iyo siddeetan halka dhaawacyadu ay yihiin boqol shan kun toddoba boqol soddon iyo sagaal kale sidoo kale bashiiro waqooyiga qidaaca waxaa ka jirta xaalad aad u adag waaxda caafimaadka qidaaca waxa ay sheegtay in saddex iyo toban ka mid ah gaadiidka gurmadka deg dega ah ay shaqada gabeen sababo ku aadan iyadoo la waayey shidaalkii ay ku shaqayn lahaayeen xubintaa kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarin dhegaystayaal markan iyo degmada afgooye saaka salaaddii subax kadib diyaaradaha cadowga ayaa duqayn xushnimaha ka geystay deegaanka jambaluul oo aad ugu dhow degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose carruur yaryar oo ku sugnayd deegaanka jambuluul ayay duqeyntu haleeshay mid ka mid a carruurtaas ayaa ku shiiday halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa telefoonka ku waraystay ehelka dadka ay dhibaatada soo gaartay maxamuud cali yuusuf maxamuud saakay sidee jambaluul waxaa uga dhaceen gaar ahaan beerta aad ku sugneedeen duqaymaha cadowga ay u geysteen
midka oo hadishahiidii waaba iisankeyga walaashaydaa dhashay mid kalena walaalkeygaa dhalay oo dhaawac ahoo lugta jabay saaki waxay aadeen ciyaalka camba aruuris beerta oo xaafadda u dhowa camba aruuris u aadeen marka diyaarada duqeymay kusoo ridimaan duqeymadii aadisitoosu qabatay haye
haa marka hal waa shahiidito allah iraxmo adi laban dhaawac waaye halna xoogaa shoog shoog camal u qaadi laakiin wax ma gaarin kaan shoog shoog camal qaadi waaye marka meeqa saac camal ahayd marka waktiga weerarkan uu idin qabsaday toban iyo laba saac iyo shan daqiiqa ay ahayd haya hadda waa sidee marka xaaladda iyo deegaanka
waa deegaanka barakac barakac waa waa laga barakacay deegaanka
haa khudaar khudaartii waa naga laayeen geedihii liinta wax bay nagu soo ridaayeen oo hula hula camal oo geed haddan dilaayo ay si solxunay nala dhaqmooyin gaalada ilaahay nala aniga magacayga maxamed cali oo degan tuuladan oo jambaluul oo aad iyo aad macnaha oo dhibaato ay ka taagan tahay oo saakidaan marka waxaa la duqeeyey carruur beerahooda dhex jooga oo shaqaysanaya oo iska dhex joogaan oo cimbi iyo oo wax walba ay guri sugaayaan ciyaalka waa badan yihin ere ilma raacaan cimba geeday koraayaan cimba marka wax meel tuurun haddee la arko macnaha haddee oo la duqeynayo macnaha dhibaato weyn waa barakacni dhibaata oo xoog leh ayaa na haysato sida ay wax u dhaceen bal sharaxaad ka bixi xaaladda guud sida ay tahay iyo dareenka guud ee ka jira magaalada dareen xoog leh culeys oo xoog lahaa saaran tuulada
haye tuulada oo dhan oo zoonahan oo hoose ee jambaluud iyo tuulada balluur iyo dhulkaas horta maanta dhibaato oo xoog leh oo xoog leh arrinta xoog lahan ku jirna hadeer wax dhintay iyo wax dhaawaca oo afgooy loo qaayo afgooy oo waxba lagaga waayo hadda oo isbitaalooyinkaaseeti oo oo ceelasha meelahaas loo gudbiyaa jiro waa tahay nabadoonkii deegaanka ayaa tahay saakana xaaladdu way cakiran tahay oo xaalad murugale baa deegaanka ka jirta marka dadkii waxyeelada soo gaartay xaggee baa la geeyey haddeer meedka waa noo yaala haddeeraan duuga rabnaa laakiin dadkii dhaawacooyinka afgooy loo dhoori waxba waa ka qawaanaa lalee waxaa loo qaaday ii sheeg ceelasha meeshaasaa loo qaaday oo garaaw oo xoog leeyahay oo dhibaato badan ilmahan iyo aniga hadda meelaan isku sheegna male ilmihii webiga maanta dhowr oo gashiyaa laga soo qafiyaa jirta ilmihii iyo kulli waa tuuladii waa laga barakacay wax jooga male dhibaatadaas xoog leh na haysato macnaha cimba waa qalaleen cimba waa qalaleen liima haddii gantaalka meeshii kusoo dhaco liima macnaha lix geed toddoba geed everywhere dhibaatadaasaan ahaa jirta jazaak allahu khayran aada u mahadsantihiin ilaahayna insha allahu tacaala sawir iimaana idinka siiyo wiilkaas dhintay oo shahiiday iyo dadkan dhaawacmayna ilaah insha allahu tacaala shukran jazaak allahu khayran الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo jubbada hoose kulan dowro ee barbar socotay una dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo odayaasha dhaqanka beelaha jararweyne loogana hadlayay dardargelinta jihaadka ayaa ku soo gabagaboobay degmada jamaame kulankan oo socday muddo afar maalin ayaa waxaa dhinaca socday dowro sharci ah oo loo qabtay nabadoonnada iyo waxgaradka beelaha jararweyne ee dega wilaayada jubbada hoose munaasabadii gebagabada oo ka dhacday degmada jamaame waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee beelaha jararweyne ugu horreynna waxaa goobta ka hadlay naqiib maxamed cabdulaahi oo ah naqiibka guud beelaha jararweyne ee jubbada hoose isaga oo ka warbixiyey dowladda duruusta ay ku qaateen iyo qodobadii kulanka ka soo baxay ee la isku raacay waxaan ku jirnay dowro socotay afal maalmood dowladaas socotay insha allahu tacaala waxaa loogu magac daray addowratu suldaan ashahiid suldaan cabaas maxamed xaaji gaduud fataqabal allahu shahaada allah subxaana wa tacaala ha ka shahada aqbalo shacaarkeedu wuxuu ahaa kun caaliman oo mutacaliman ama caalim noqo ama mutacalim noqo asbaabtu waxaa weeyaan in dadka ay ka baxaan jahli dadku ay noqon dad ahludiin ah muslimiin ah kitaabkoodii ku dhaqma diintoodii qaata awaamirta allah subxaana wa tacaala uu bixiya dad qaata iyo dadka inay noqdaan in adduunka in laga waayo beesha laga dhex waayo qof jaahil ah qof kastoo dacwada ay ugu gasho gurigiisa goofkiisa beertiisii ugu tagto dacwada qof kastaan uu dacwada guto qof kastoo musiila meeshan fadhiyaana oo naqiib ahna waxaa waajib ku ah in dacwadaa uu guto cidduu ka soo tegey dadkuu ka soo tegey inuu dacwada gaarsiiyo dacwada ayada insha allahu tacaala waxaan qaadan duruus kale gedisan baan qaadanay maada waxaan qaadanay fadlu dacwati ilallaahi dacwada fadliga ay leedahay dadka in loogu yeedho ay dadku noqdaan yacni kuunu cibaadallaahi ikhwaana walaalo muslimiin ah oo ducaad ah dadka diinta gaarsiiya waxaan kaloon qaadanay calcaqiidatu caqiido towxiid baan qaadanay maa macnaa laa ilaaha illa allah shuruuddiisa arkaanteedii kufrigii nifaaqii waxaan kaloon qaadanay qofkaad weli siin lahayd yaawa iyo qofkaad bare ka qaadan lahayd alwalaa waxaa weeye alxubbu wannusratu lillaahi walirasuulihi walilmuminiin waa jacayl aad u qabaatid ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muminiinta markaasid waxaad ogaatay allah baa gacalkuu ah rasuulka gacalkuu ah waxa gacalkuu ah muminiinta weeyaan cid kale gacalkuuma albara waa cidaad bare ka qaadan lahayd weyaan cidaad ka bare qaadan lahayd cidaad cod idinka dhexeeyo dagaal idinka dhexeeyo aad is aheenin waxaan kaloo qaadanay azuud waraqaa'iq waxaan kaloo qaadanay kun ahlu janna war noqo ahlu janna noqo waxaan qaadanay weysadii nijaasadii weysadii dahaaradii salaadii arkaanteedii shuruuddoodii afcaasheedii kolli baan qaadanay ilaah subxana wataala ku mahadsan kaas waxaan leeyahay beelaha jareerweyne ee jiinka degan maanta waxaad degantihiin jiinka webiga waa janno weeyaan soo ma cambihiyaa ku yaalla muuskiyaa ku yaalla maxay dhahaan galeediyaa ku taalla webigaa durduraya keli waraabkiyaa ku yaalla kanaalkii kalbiha ayaa ku yaalla adoo hadda gosha joogtidoo marka jiinka joogtid haddaad mujaahid noqotid oo aad shahiidid oo aad shahaada qaadatid waxaad helisa janno kale haddana waa janno janno kusugu adoo janno haysti haddana maxa usii baxdana janno kale ma heli karaa marka kii baad kii baadiyaha jooge oo oomanaha qaba jihaadka gelay adoo janno haysto tan waa janno adduun waay taana waa janno aakhiro ogaadaya qoomkaygiiow jannada qiyaamo u tartama falyatana fasilmutanaafisun yaan lagaaga hormarin insha allahu marka cilmiga wax koobmayma tan waa bidaa bilow wey waa idinku bilaabay inaad gaarsiisaan ummadda idinka dambaysa aad mas-uulka u tihiin in diinta la gaarsiiyo dacwada la gaarsiiyo dacwayna soo gaartay nookow maaha irshaad baana soo gaaray dacwaana soo gaartay haddana midaan loogu magacday sultaan cabaas haddana inay xoog bixiso ay kor u kacdo la dhaqaajiyo dadka la gaarsiiyo deegaanka la gaarsiiyo beelaha jareerweyne ee degan jubbada hoose biidni illaahi tabaaraka wa tacaala in hore u qaateen diinta islaamka iyo shareecadii hore u qaateen haddana ay qaateen dardargeliyeen haddana taas bay tan la mid tahayo midaan weliba taas bay ka duwan tahayo tan dowro iyo waxay ahayd kulan ka soo baxaya baaq ka soo baxay beelaha jareerweyne anoo ku hadlaya beelaha jareerweyne ee jubbada hoose beeshu waxay qaadatay insha allahu tacala ilahay diinkiisa inay ku dhaqanto kulankaas ka dhacay degmada jamaame barbar socotay dowro diini ah wuxuu ku soo dhammaaday kulankaasayto si wanaagsan oo kheyr ku saabsan midda lamaad waxaan leeyahay waxaan farin u dirayaa oo aan la hadlayaa nimanka odayaasha ka ah kismaayo axmed madow meesha uu dhigtay carabuurka u ah nimankaas oday isku tilmaamay inay mateli karin beelaha jarewe oday uma aha nimankaas allah subxaana wa tacaalay khiyaameeyeen diinkay khiyaameeyeen ummadday khiyaameen nimankaas noo ma aha mas-uul idinma aha mas-uulka xaqa oo dhabta mas-uulka xaqaa dhabta anna kuwa mas-uul ma ah waxaan leeyahay wiilasha la khiyaameeye qoriga loo dhiibay ciidanka qortay waxaan idin leeyahay safkaas ka soo baxa qoryihiina la imaada dhulkiina imaada axmed dhulka waa gatay baarka laga bilaabo ilaa lagu geeyo qaamqaam imaaraad buu ka iibsaday waa iibsaday dhulkayga la gadanaya adna qori baad wadataa marka waxaad leedahay dhulkay baan difaacaya maxaad difaacaysaa marka safka islaamka soo gala islaam iyo diin iyo tawxiid u imaada intay goori goori tahay intaasi kadib waxaa goobta munaasabadda kelimaad ka jeediyey nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka beelaha jareerweyne ee kulanka ka qaybgalay war may mude aniga dowladtan ku fiicanta ma jiro axmed madoowe iyo guurguurte baddi mayarto baddi wiinta haddii baddi soyaraati afkan webigan kuytena wallaahi ow bilaahi ow tallaahi bakti iyoonay siigo dhaafaseena insha allahu tacaala bakti iyo siigo ballan ninka eta ina dhaaftona dhul noo gadinya ma jiro dhulkaas unu iskalena kismaayo walaa kenya jirna unu kenya ila kismaayo insha allahu tacaala wixii annaga ena noo aragaasana banaankas insha allah waa ballan maynin eta banaanki gooben iska deerana insha allahu tacaala haddii ilaahay idmo ee may dhahora sowaantowa war anaga hayne embegi hoosis unu fadhiine waxaan oo axmed madoobe beenti iyo hasan guurguurta dowlad waa islaam waa annaga walmanin etoona dhulkaynu ha isku doodona dhulkii unu lena insha allahu tacaala ayna ka taliya islaamki makaraasona dowlad dowlad islaamki way ina wal qabati meel walba surinta oo insha allahu wal qabato rabta iidi way lacag loor inta ka saardhida jilib jeeye umbulutoorki ka qaado haaji jaama ma jey karo dhaxdi la in rooge kaas dowlad waa dowlad ma aha axmed madoobe iyoonay guurguurte ni dhaafa ni dhaafa achechowaani chililin gomaasho chimpopo eteena ni dhaafa baha baha ni dhaafa insha allahu tacaala ballan maysinka qaadni walaalogayno ninkii qorigii hayside afki hore surooge war qorigaso iligooso anikin taaginya oo walaalaha kale taaginyana oo walaayada islaamkina diyaarni li'eta sobaak mobelyaale taleefon soni wac war kisheenana inti koy beerta falo war adi ani la inso adeejiya sax waa ani adi la inso adeejiya baso hurey la dhehe ma'anaha geedki embe ani haaye la hureeye baadijana gadide geed embe la kuusa geedkay embe ma kuusinyo wallaahi kuwe wallaahi oo bilaahi tallaahi ani kuwe insha allahu tacaala insha allahu tacaala aake kinka aano maalide haddii ilaahay idimo aake kinka aano maalide dhulkay ma qaadid karto kisheentina arag doonte wahi kadhi doonye soqaladi sembere soqaladoytana bada gaditeena beriya gaditeena beero haddina afkii webigi jubba jubba ma kuso dhowaad kartoona soo iska deya kooya wallaahi dhooti dhasheeg amal siin dhowaane soo gala sisoarooda dhasheegi malaygi laku dhowow amal aya siin teeshoaane teeshka saasena inti sinkireebane soggala ar wur waako aniga saciid maxaad hasan bare laydhee kobogna ruuge insha allahu tacaala أنا كرايداين ما كرمنا إنه كتالو نيروبي ما كتالو رمنا كمبالا ما كتالو رمنا بروج بروندي ما كرمنا أديس أبابا هدي إلى هذا مشروع كفارو تذكر سقامنا هدي اسم مسلم واي مشروع فارو لكفارو ليش كيان أنا كدت قبلوين معها دد مسكين معها مجاهدين سين غرب تاغن سين غرب من إيمان سين درب غرب تاغن غرال غدال غدال غرال كدم دان ونك دد قبلوين إنه معها أحمد مدوين كون كابسوين معها أنا كمير من جن فرون تروغن نكيرك واقع كويو دانا يردي هميش كنت تحت قرار الملك سوغوين من موف يو جمام يو بلدرهم إن سو غلان انت سوال يو كايا مالا وهلو جو فيري يريسكو سيو جو نورو يورت يعني أهل جلاد بيجوك كساس اسمه بيجيك سين تاس دو اسمه بيجيك سين تاس مكوك مدون أرغا hadda baawil jihaad baawil ii sheeg ee, fiqi aa laga hadlayaa baawil fiqi iyo baawil jihaadna jihaad arkaanuu leey shuruuduu leey ee ji- ee, salaad arkaanay leeda shuruuday leeda in loo gudagalo ayaa mar walba ii sheegay ay u baahan tahay diinta inaan hor ugu dhaqaaqno khayr allah siiyo suldaan sheekh ee, sheekh maxamed baaqa aad dirtay insha allahu tacaala waan kugu garab taagannahay wax aan adig ii sheegay kaligaaga ku gaarka ah ma ahan insha allahu tacaala eh, waxaan idin leeyahay insha allahu tacaala suldaanka kelmadiisa aan dhabayno aladiina yastamicuuna alqowla aan naqano warka wanaagsan aan ilaahay dadka qaati allah naga dhigo insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayran ugu dambeynna waxaa madasha ka hadlay suldaan axmed nuur mataanow iyo suldaan maslax cali maxamed oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وهادي وس- وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد إخواني آه، أولا ما هذا لسوه كوبي كرن إله يا أسكله الله سبحانه وتعالى المسلمين موحدين مجاهدين أهل الجهاد والرباط باش جرير ويني oo maanta dowladan ay soo dhammaatay afartan maalmood socotay awalan waxaan leenahay waad mahadsantihiin waxaan leenahay aqwaashii aan maqalnay oo aad soo jeediseen ama aan idinka dhegaysanay awalan ilaah markhaati ayuu ka yahay annagana markhaati ayaan ka nahay insha allah waxaan idinka rabnaa ficil inaad u bedeshaan annagana insha allah beelaha kaleed waxaad noqon doontaan khudbo ad oo ay ku daydaan wixii aad sheegteen oo aan idinka maqalnay oo iclaamkana gaari doono beelaha soomaaliyeed ee jubbooyinka degan oo annaguna aan matelno warkiina markay maqlaan insha allah way ku farxi doonaan annagoo iyagu matelaynana waanu ku faraxnay waxaan idin leenahay meesha hadda aad joogtaan dib ha uga soo noqonina hor u socdo insha allah biidmillahi alkariim annagana gadaal idinku soo xoojinayna waa dawalnalna waxaan kaloo leeyahay suldaanka baaqo uu diray beelaha jareerweyne ee safka islaamka ka baxay axmadow soo xoojiyey walaalihiinna waxay idiin sheegeen iyo fariinta ay idiin direen waa mid dhaba waa mid insha allahu saameyn idinku yeelan doonto markii ay idin soo gaarto fariimaha waxaad ka dheehan doontaan amaad ka bogan doontaan oad ka arki doontaan insha allah bogaga internetyada ay ku leeyihiin walaalaha mujaahidiinta insha allah idinkana waxaan rajaynaynaa inaad ku qanci doontaan kelimadii suldaankiinu idin soo jeediyen insha allah ku wax ku qaato oo ilaahay uu ku soo hanuuniyo inuu ilaah idinkaga dhigan ilaah idin weydiinayna Ee, marka insha allah annagana beelahaan ka soo jeedno kolleyba waad ka bogan doontaan waadna arki doontaan beesha jareerweyne maanta waxay u istaagtay difaacadda diinta islaamka iyo koryeelidda kitaabka ilaahna insha allah ayaguna ma dayaci doono diintan darteeda ayuu kor ugu qaadi doonaa ciddii ayaga raacda oo ku dayatana la mithli daalika ay noqon doonaan insha allah beeshan waxaan leeyahay wadadii saxda aheed ee dhabta aheyd ayaad maanta qaadeen annagana insha allah waa idinla soo qaadi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إن شاء الله وحن ما دعينا إله سبحانه وتعالى أن نقول نمعسين نمعون كيسا فرها بدن يكملتها نمعة الإسلام والإيمان والجهاد لذلك أن نحمده ونشكر عز وجل كدب إن شاء الله sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xarakatu shabaab almujaahidiin amiirkeenna si guud awacweyda oo khaasatan waxaan u mahad celinayaa haddana amiirka jubbada hoose waaligeenna sheekh axmed abyunis sidoo kale waxaan mahad u celinayaa beesha jareer weyne nuqabadeeda odayaasheeda culamaa udiinkeeda waxgaradkeeda dhallinyaradeeda ayagana si guud aan u mahad celinayaa markaan sii dadago dowradii ee socotay beesha jareerweyne baryahan u socotay ee iqhtitaamkeeda hadda aan u fadhino maalmo afar maalmood ii socotay walaalaha waxay ku qaateen sida inoo sheegeen cashiro muhiim ah cashiradaasoo tawxiid ay ka mid yahay fiqiga axaadiista dhan walbo maasha allah marka waxaan leenahay in dacwadii halkan manaha aad ku gudateen inaad qaadaan aada u geysaan maxaan ku yidhahdaa dadkii idinka dambeeyo dadkaasoo ayuu nooc iskugu jiro rag iyo haween iyo ilmo iyo iskugu jiro inaad dib ugu celisaan sababtoo annabi sala alay wasalam markii ay kusoo degtay waandir cashiirata kal aqrabiin wuxuu isugu yeeray qaraabadiis qorayshuu kasoo bilaabay ilaa iyo faadum binti maxamed ku keenay mid walba wuxuu dhahay waxaan kaga digaya naar sidaa darteed waxaa laydinka rabaa in reerkii aad ugu yeertaan dacwada diinta aad gaarsiisaan kun iyo afar boqol iyo afartan iyo lix sana hadda ka hore nabi sal alay wasalam waandirhum yowma alaazifa kusoo degtay waandirhum yowma alaazifa yowma alaazifa yowma alaakhira maanta waxaa kasoo wareegatay taqriiban shan iyo toban qarni taqriiban kasoo wareegatay markii ayadda soo degeysay maanta waan soconnaa marka ummaddu way socotaa marka inaan ummaddan ula naabanno aan u digno qiyaamaha aan naga digno aanan la fadhiisanin marka sida cashirkan aad u qaadateen aad u maqasheen nin walba ilaahay subxaana wa tacaala intuu ilahay ka fahamsiiyey ha qaado ummad hawla noqdo uguna yeera ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa marka haluumu ilaa kitaab illah ilahay kitaabkiisa u imaada aan xukuntanno aan maxaan ku irahda aan ku kala baxno ugu yeero ummadda ilahi subxana wa tacaala sidoo kale marka insha allah walaalaha hadda waxaan ku irahdaa meesha ka muuqdo beesha jareer weyn nabadoonadooda oo taqriiban hadda dad afartami ay ku dhow yihiin markaan qiyaaso runtii annaga maxaan ku irahdaa maadaama nuqmada jubbada hoose aan nahay khaasatan aniga maslax cali waxaana dad saaxiib ah aada isugu dhow macaariife maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay beesha jareer weyn halkaan fadhido doora ku qaadatay odayaasheeda waan saaxiib ka nahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maasha allah wujuh badan waan maxaan ku rahdaa saaxiibba annahay halkaa fadhiyo waxaana ka rajaynaa ilaahay subxaana wa tacaala madnigiisa in ummadda aad qaadi doontiin aadna insha allah maxaan ku tacaala meesha waxaad ka baxdeen lagu intifaaci doono insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
قد أشادوا صحوة للدين كبرى